asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dadyoga sharafta leh ee naga dhegaysanaya adduunka daacadadiisa iyo weliba madashaas sigisty khadka waxaa si toosa ugu jira afhayeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed cabdilaahi yuusuf cismaan oo jooga istanbul turkey cabdilaahi yuusuf kusoo dhawow madasha sigisty
waa dhowaan walaal aad baa mahadsantiin dhammaan waa idin salaamay asalaamu calaykum
aad iyo aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa cabdilaahi yuusuf cismaan waktiga aadna siisay su-aasha ugu horeysa aanu ku weydiinaynaa maxaa ka soo baxay shirka ka socda turkiga
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan akhyaarta sharafta leh qiimaha leh rag iyo dumarba waa idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaa halkan shir baa hadda ka socday afartii beri ugu dambeysay shir wuxuu ahaa laba geesooda shir wuxuu ahaa shir dhaqaalaha soomaaliya dadka ganacsatada ah qeyb u ahaa iyo shir wuxuu ahaa shirkii new dealka ahaa oo muddo fara badan soo socday oo geneva lagu qabtay xamar laba jeer lagu qabtay oo meesha la yiraahdo london mar lagu qabtay haddana ugu dambeysa halkan meesha la yiraahdo istanbul turkiga lagu qabanayo oo safiiro konton iyo afar dal ka socda ay kasoo qayb galeen oo soomaaliya lagu caawinayo shirkaasu guul buu kusoo gabagaboobay haddee halkan waxaan ku hayaa nuqulkii kasoo baxay waxyaalo fara badan baa kasoo baxay oo runtii soomaaliya mataqaana wax badan ka tiri doono oo ugu horreya soomaaliya in sidii loo gacan qaban loo gacan qabto yaboo fara badan baa meeshan lagu sameeyey oo dowladaha britain talyaaniga turkiga dowladda united states of america dowladda la yiraahdo ambalafilian iyaduna oo runtii qayb libaxla ka qaadatay dowladda yiraahdo norway marka walaal waxaa ka soo baxay shirkaasi qodobo fara badan oo ay ugu waaweynayeen in soomaaliya hore loo wado in soomaaliya la caawiyo in meesha ay joogto hore looga socdo in twenty sixteenka waddanku ay ka dhacdo doolasho xalaalah oo aysan dowladdu aan doolasho aan loogu darin iyo in soomaaliya walaa la caawiyo xagga ammaanka xagga waxbarashada xagga caafimaadka dhinac walba in laga caawiyo yaa kasoo waayahay kolley saan qabo ama saan maqlay shirku waa badan yahay dadyo badan iyaga oo weliba maamulada sida puntland oo kale iyo somaliland waxay yidhahdeen meesha dhaqaale keliya ayaa lagu bixinayaa ee lagama hadlayo qaabka four ponty five ama sidaa lagu soo dooran karo ama doorasho ka dhacayso siyaasad lagama hadlayo arrintan waxbaa ka jira mise arrinta laftigeeda siyaasaddu waa ku jirta meesha
walaal saan kuu sheegay shirku laba qaybood buu ahaa shir wuxuu ahaa shir dadka communitiga oo soomaaliyeed oo ganacsatada ah iyo dadka wasaaradaha qaybta u qaabilsan ama qorsheynta ama businesska ama ganacsiga ayay qaybo u ahayd oo niman ganacsato ah oo fara badan adduunka ka socda ayaa kasoo qayb galay walaal qayb qaybta labaadna waxay ahayd qaybta siyaasadda oo dowladdan waxaa la socotaan haddeer muddo sideed bilood a u hartay waxaad la socotaan in dowladda iyo dowlad goboleedyada ay isku raaceen intooda badan in four ponty five wax lagu soo doorto waxaad la socotaan walaal in ilaahay kuu samadaayo in dowladda waktigeed uu aad u yaryahay waxaad la socotaa waddanka in dhaqaalo fara badan lagu bixiyey waddanka in niman international community haddeer ay usoo jeedaan marka siyaasaddu walaal kamaysa marnayn
waayahay yaa hadda shirka ku jira kolle kolley waa ognahay dowlad goboleedka puntland iyo somaliland labaduba waa ka maqan yihiin yaa kaloo dowlad goboleeda kasoo qayb galay shirka marka laga reebo dowladda federaalka
walaal waa runta dowladda puntland shirka horta laba qaybood buu ahaa qaybta ganacsiga iyo horumarinta wasiirkoodii qorsheynta ayaa jooga nin la yidhaahdo faarax cali shire iyo ganacsato fara badan oo puntland kasoo jeeda laakiin qaybta siyaasadda oo lagu casuumay madaxweyne cabdiraxmaan ninka la yidhaahdo cabdiweli cali gaas kama uusan kusoo qaybgelin runtiina haddeer computerka ag fadhiyaaye waraaq buu noo soo diray uu kaga coodaaranayo inuusan shirkaas kasoo qaybgeli karin waxyaalo jira owgowd laakiin waxaa kasoo qayb galay dowladda dowlad goboleedka galmudug mudane cabdikariim waxaa kasoo qaybgala dowladda south westy mudane shariif xasan sheekh aadan waxaa kasoo qaybgalay dowladda jubbaland mudane ninka la yidhaahdo aadan madoobe iyo dowladdii federaalka oo dhan ra-iisul wasaarihii madaxweynihii marka marka laga reebo qaybta siyaasadda maya waayahay afhayeen su-aasha kale aan ku weydiinayno sida ra-iisul wasaaruhu sheegay ama uu markii su-aale la weydiinayey uu sheegay wuxuu yidhi puntland waa ku jirtaa kama maqna shirkana waa ka mid waxaa isna hadlay madaxweyne ku-xigeenka puntland oo maanta soo saaray oo isna yidhi arrintaa kumana jirno kamana warqabno inay arrintaas iyo shirka ka dhacaya turkiga intaba arrintaasi way iskhilaafsan tahay dadka soomaaliyeedna waa ku wareereen maxaa arrintaa ka saxa
wa aniga afhayeenka ra-iisul wasaaraha aan ahay mudane cumar cabdirashiid arrinkaasi ra-iisul wasaaraha waxaan u malaynayaa si waadaxa ayuu u sharaxay dowladda puntland shirka waa kasoo qayb gashay laakiin qeybta ay kaga soo qayb gashay waa qeybta ganacsiga iyo horumarka iyo iyo dadkan ganacsatada ah iyo sidii soomaaliya maaragta nimankan niman fara badan oo waxaa la socotaan in maalin la gebagabay airboortka magaalada boosaaso waxaa la socotaan in shirkado fara badan oo kalluumeysiga waddanku ay imaanayaan marka niman fara badan oo ajnabiya oo shirkada ah oo adduunka ka socdaa meesha yimi marka niman ganacsato ah oo reer puntland oo weliba wasiirkoodii hogaaminaya meesha kasoo qayb galay haddii marka shirka si guud looga hadlo yes waa fadhiyeen waa kasoo qayb galeen laakiin qaybta siyaasaddu walaal ma joogin kamana soo qayb gelin arrinkaasi waxaa carab ku dhuftay safiirka talyaaniga ka hadlay waxaa ka hadlay ninka safiirka mareykanka ka hadlay waxaa ka hadlay madaxweynaha jubbaland mudane aadan madoobe kulligood waxay farta ku fiiqeen in dowladda puntland ay tahay dowladdii asaastay federaalka laakiin afhayeen sidaanu ognahay ama ka warqabno madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labadaba kama soo qayb gelin marka yaa dhinaca kale kasoo qayb galay wasiirka qorshayntana kama qayb gelin marka yaa tilmaamaysaan oo ka qayb galay qof mas-uula oo aad sheegi kartaan ma jira oo puntland meesha u fadhiya
qaybta walaal arrinka new dealka lagaga hadlayey oo shirkii hadda labada beri ugu dambeysa socday maya puntland kamaysa soo qayb gelin waayahay sidaanu la soconno ra-iisul wasaarihii baarlamaankii afhayeenkii madaxweynuhu intuba shirka bay joogaan sababta u yimaadeen intaasoo maxay tahay oo waddankaa loo soo cedliyey walaal saa la socotay shirkaana shir wuxuu ahaa lixdii bilood ugu dambeysay la qabanqaabinayey shir wuxuu ahaa runtii soomaalida wax ku ool ugu ah shir wuxuu ahaa dhaqaale fara badan loogu aruurinayo waxaad la socotaan walaal dowladdani sida aan u qaadanay dowlad maaragtay ii sheeg aan uga baxnay kumeel gaarkii waxaad la socotaan in taageeraha adduunka inaan aada ugu baahannahay waxaad la socotaan walaal in shirkakan uu niman waayahay weli dhexda waxaynu kaga jirnaa cabdullaahi yuusuf ismaaciil oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliyeed oo khadka telefoonka ku jira isagoo jooga istanbul turkiga oo shirka soomaaliyeed uu ka socdo waxaa su-aasha kale aan ku weydiinayaa afhayeen waxay tahay shirka waxaa lagu soo hadal qaaday in twenty twenty ay soomaaliya gaari doonto heer doorasho codkana ay bixin doonaan dadku qaabkee ayaa loo soo saleeyey ama lagu cabiray inay soomaaliya ay gaari doonto twenty twenty doorasho xora
walaal adigoo mahadsan magacayga waa cabdullaahi yuusuf cismaan waxaan la soconnaa dowladdan sideed bilood baa ka haray dowladda dambe la dooran doono waxyaalaha ugu waaweyn oo u yaalla inay qabato ayaa waxa weeye inay dadka gaarsiiso one man one vote waxaan la soconnaa haddeer waxaa lasoo gebagabeeyey dowladdii goboleedka galmudug oo haddeer wax sanad ka yar dhisan waxaad la socotaan in shabeellaha dhexe iyo hiiraan in shirkoodii uu hakad galay laakiin la rabo in sida ugu dhaqsiyaha badan leh sida madaxweynaha maalidood uu ku tegay magaalada beledweyne in ayadan la bilaabo dowlad goboleedyada markii saa loosoo dhammaystiro oo sharcigii ay ku shaqayn lahaayeen iyo tii federaalka la dhammaystiro halkaasaa walaal laga ambaqaadaya waxaa la rabaa in halkaa laga bilaabo maaragtay one man one vote waayahay afhayeen su-aasha kale aan ku weydiinayo kolley meesha waxaa lagu soo hadal qaaday dhismaha maamul goboleedka oo la yidhi waa in si la derdergeliyaa dowlad goboleedyada lasoo dhisayo sida hiiraan iyo shabeellada dhexe dhismayaashii kale ee gobollada sida maakhir iyo khaatimo iyaga xaggee lagu ilaabay marka la leeyahay hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa iyada la derdergelinaya kuwa kale maxaa iyaga loo derdergelin waayey oo loo magacaabi waayey aad iyo aad baa walaal umahadsan tahay walaal shirkaasi runtii arrinkaasi gobollada hadda aad sheegtay waa lasoo hadal qaaday runtii halbowlaha soomaaliya ayay gobolladaasi ka mid yihiin gobollada adeer khaatimo ama maakhir ama ama sool ama sanaag runtii ra-iisul wasaaraha haddeer meel five hundred feet iyo jirta ka hor haddeer isla joognay waxa weeye mudane cumar cabdirashiid siyaasaddiisa ugu horreysa number one waxa weye in gobolladaasi sidii maamul goboleed loogu sameyn lahaa xoogga la saaro wayna ka go-an tahay niman badan oo siyaasiyiin oo gobollada kasoo jeedana waa is arkeen laakiin runtii waxaan rabaa inaan kuu sheego meesha caqabada taala waxay tahay gobollada waqooyi bari la yidhaahdo ama somaliland la baxay ama ama nimankan hadeer puntland ama waqooyi galbeed la yidhahdo ama puntland la baxay anaraada waqooyi bari ayaa caqabad labadaas gobol ku ah oo waxa weeye maadaama dowlado intaas san soo jira ay ahaayeen oo adduunku saa u aqoonsan yahay oo waxyaalo fara badan runtii qaban kara ama siyaasad ahaan ama dhaqaale ahaan intaba haddana saasay tahay dadka gobolladaas degan waa hadleen waa codeeyeen maamul bay samaysteen madaxweyne xasan tiro ka afar jeer buu la kulmay mudane mudane cali khaliif magaalada muqdisho prime minister cumar cabdirashiid iyaguna waa la kulmay runtii arrinkaasi xogaa farsame iyo technicalitygii iyo wixiiba hadda gacanta lagu hayaa maahe qof soomaali ah oo gobol degan ama laba gobol degan oo raba inay ayahooda ka tashtaan oo iyagu maamulkooda samaystaan madaxweynaha iyo prime ministerku waa ka go-an tahay inay taageeraan waxaa la socotaan walaale madaxweynaha markii ugu dambeysay xamar uu kula shiray mudane cali khaliif galeer madaxweyne khaatumo wixii ugu weynaa uu kala hadlay waxay ahayd in gobolka sanaag maamulka khaatimo lagu soo daro markaas international community iyo dowladda federaalkuba ay garab istaag ay garab istaagaan waayahay waayahay afhayeen aan su-aasha kaa dhex galo aan su-aashana ku weydiiyo miyaysan ahayn dowladda federaalka ahi inay xil weyn iska saarto labada gobol oo iyagu had iyo jeer u dagaalama midnimada soomaaliya intaa had iyo jeer la leeyahay somaliland iyo puntland ayaa caqabad ku ah miyaysan dowladda xil ka saarnay walaal waa runta waa jawaad baa ka saaran saa sheegtay dadka gobolladaas degan waa dadkii soomaaliya xorriyadda u keenay waa waa runta waxa weeye waa waa waa dadkii ugu horreeyey oo gumaysiga la dagaalamay dugsi hoose dhexe sare ilaa hadeer riyada sare kulukamka waa lagu dhigtaa dad soomaaliyeed oo xalaala oo runtii saa horeba kugu sheegay wadnaha soomaaliya ah weeye waa la ogyahay lama mooga laakiin haddana saasay tahay walaal waxaa la yidhi sidee xeere lagu xagtaalikana ku nabad galaan waxaa la socotaan dadka waa dad soomaaliyeed dagaal sokayaa meesha ka dhacay dowladdaani waa dowlad curduna oo waxaa la socotaan kumeelgaarnimada waxay ka baxday afar sano ka hor wax afar sano xataa ka yar prime ministerku waa ogtihin xafiisku waxyar buu joogaa laba prime minister horaa ka horreeyey waxaa ogtihiin caqabadaha faraha badan leh nimanka haddeer maaragtay isheeg ugus waa la socotaan sharwadayaasha ah waxay soomaaliya ka hayaan marka dowladda breshar fara badan baa saaran laakiin markay noqoto runtii labadaas gobol waxaan aaminsannahay laba gobol oo soomaaliyeed oo wax walba kaga xaqla inay yihiin insha allah hadduu ilaaha haydmana dowladdu maray ahaataba arrinkooda banaankaa lasoo dhigi doona hadduu ilaaha haydmo wa waayahay sida aanu la soconno afhayeen cabdilaahi yuusuf cusmaan sidaanu la soconno waxaa soo baxay war muftiyeedka ka soo ayaa iyada laftigeeda waxaa lagu xusay in muddadii xilka uu baarlamaanku hayay uu ku egyahay sanadkan marka qaab sidee baa loo soo dooranaya ma odayaashii ayaa dib loogu noqonayaa oo iska soo dhex xulaya qaab kale ayaa loo xuli doonaa walaal waa mahadsan tahay oo su-aal muhiima weeye hadda halankan labadii beri oo ugu dambeeyey shirka uu ka socday waxyaalaha ugu waaweynaa oo lagu falanqeeyay bay ka mid ahayd labada maalin maalin ka mid a arrinkaasaa qaatay dowladda oo mudane cumar cabdirashiid uu hogaaminayo waxyaalihii ugu waaweynaa oo ay ku andacootay ama miiska ay soo saartay oo dowlad goboleedyaduna ay ku raaceen tan puntland oo isaga xataa wakiil u noqday iyo anaa wakiil uga ah anaa tegay gobolada puntland anigaa maaragta arrinkaas meesha geenaya maadaama anigu aan kasoo jeedo waxa ugu waaweynaa oo laga hadlay waxay ahayd sidee dowladdu lagu dooranaya maadaama baarlamaanka waxaanu ka harsan yahay waxyaalaha ugu waaweynaa oo miis kale saaray kamid ahayd walaal waa easy waxa weeye afar sano kahor dowladda markii lasoo doortay four point five waxaa lagu soo doortay waxyaalaha four point five lagu qaatay waxaa kamid ahaa ugu waaweynaa maadaama one man one vote aan la gaari karin dowladda tanyarta aan haysananaysaase gacanta uga bixin oo technicalityga ama ama ama aqoonsiga ay haysato oo uusan meesha uga bixin dowladda markaa la aqoonsan yahay iyo baarlamaan markaa la aqoonsan yahay iyo madaxweyne iyo cabinet ay meesha uga soo baxaan ama vacuum ama boos bannaan oo marka waktiga la gaaro aan madaxa laisla gelin oo maaragtay aysan meesha kasoo bixin maaragtay qarbudaad yaa waxaa la qaatay four point five four point five ku walaal waxaa loo qaatin waxa weeye ugu waaweynaa si aan arrinkaasi looga digtoonaado walaal waxaa ogtihiin somalia waxaa lagu qaybsadaa four point five dadkii iyo qabiiladii iyo sidii waaga lagu soo doortay waxaa loo soo dooranayaa saasaana marka yaa yaa insha allah rabaa in waayahay afhayeen cabdullaahi yuusuf cusmaan su-aasha kale aan ku weydiinayo kolley waxaa lagu xusay shirka in xoogga la saaro dowladda federaalka iyo dowlad goboleedkaba xoogga saaraan qaabkay ugu soo celin lahaayeen puntland uguna soo celin lahaayeen inay ka mid noqoto qaabka wax loo soo dooranayo ama qaabka hanaanka wax loo dooran doono haddii ay puntland taagan tahay four point five dooni mayno dowladduna already ay ansixisaybaa qaabkee la isla shaan qaadi karaa puntland iyo federaalku isla shaan qaadi karaa walaal aad baa umahadsan tahay su-aal muhiim weye aad iyo aad baa umahadsan tahay walaal horta saa la socotaan puntland dowladda federaalka ka mid tahay waxaa hadda laisku haya wax technicality waaye markii saa la socotaan mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke wuxuu kasoo jeedaa gobolada puntland isagii baa meesha fadhiya oo wuxuu leeyahay waxalaal wixii puntlanda oo shaqadeeda ah aniga hala ii daayo aniga maaragtay yaa soo dhamaynaya international communityga iyo dowladda federaalka ah iyo intaba waxaa la soconaa in ay maaragtay ka go-an tahay in sidii dowladda puntland looga dhadhacsiin lahaa in ay shirkaasi inay qaadato four point five iyagu marka waxaa ugu waaweyn oo hadda ay rabaan waxa weye in gobolla wax lagu soo xulo prime ministerka wuu sheegay wuxuu yidhi gobolada puntland saa la socotaanba waxaa lagu soo qaata waa qabiil ilaa hadeer ilaa mudane ilaah u naxariista marxuum cabdullaahi marka laga soo bilaabo ilaa iyo hadeer cabdulla cali gaasa waxaa lagu soo doorta waa qabiil marka wax iyagiiba ay sameyn waayeen in federaalka ku dirqiyaan runtii waa laga fiican yahay prime ministerkuna arrintaas maarata ka garaabay hadda markii laga soo laabto meesha shirka ee istanbulna waxaa la tegaya abdullaahi ciid maxamar prime ministerku shaqadiisa ugu horreysa wuxuu rabaa inuu magaalada garowe uu tago uu madaxda puntland uu la fadhiisto uu la shiro oo markaasi compromise uu la galo oo markaa dowladda federaalka ah inay hor dhigto in maaragtay qeybaha waxbarashada iyo dhaqaalaha adduunka hadda maalin oo lagu yaabaa turkiga in qeyb laga siiyo in maaragtay ii sheeg sida hore sida hore loogu ogolaado baarlamaanka saddex waayahay halkaa waxaanu kusoo gabagabeynayna waraysigii aanu ka qaadnay cabdilaahi yuusuf xismaan oo ah fayeenka ra-iisul wasaaraha isagoo oo jooga istanbul turkiga kana qayb galay shirkii halkaa ka dhacay waa anigoo yaasiin ducaalaa iyo madasha sigisi iyo asadna oo ah xiriiryaha waxaanu kaga tegaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu